الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاوانيا آية لباتن يتضباد من سورة الواقعة قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إلى آخر الآيات وعن سوق هذا درسي هوري inay dadku saddex sinfi yihiin qolo saabiqiin la yidhaahdo waynu soo qaadannay asxaabuulyamiinna haddaynu dul joognaa asxaabu shimaalna wax ka sii dambeeyaan ilaahay wuxuu yidhi wa asxaabuulyamiini yemiinka asxaabtiisu kuwa asxaabulyamiinkaa maa maxay bay asxaabulyamiini ahaadeen waa tacdiim iyo taji waxa weeyaan sha'nigooda iyo xaalkooda waxay ka dhigan tahay maa adraaka manhum maxaa ku ogeysiiye waxay yihiin iyo xaalkoodu waxa uu yahay dad sarreeye weeyaan maqaamkoodaa sarreeya fii sidrin bay ahaadeen geedka sidriga la yidhaahdo gob baa u taqaanaa sidrigaasoo makhduudin la qodax guray geedkaas gobtaa ama sidriga la yidhaahdo qodxow leeyahy ha ahaadee kan adduunka iyo kaa magaca keliya ka dhaxeeye kaasi waa mid la qodax tiray qodxa ma leh wax qodxaa iyo wax waxmudaya ma leh fii sidrin makhduud weeyaan waa geed la qodax tiro la qodax gooyey aan qodax lagu arag wey waxaa la yidhi marka kuwan asxaabulyamiinka ahlujannaba ha ahaadeene in laga derajo sarreeyo oo saabiqiintu derajo sarreeyaan waxaaba ku garanaysaa kuwa hore markii laga soo sheekaynayay wixii la siiyey iyo arrimihii ilaahay ku marti qaaday dee qaab maarata adduunku dadku waa kala darajaya magaalooyinka hadda markuu la joogo qaab magaal magaalaado maamuus ah waxyaalaha la siiyey calaa sururin sariiro meesha sariiro yaallaan weeye calaa sururin mawduuna muttakiina calayha mutaqaabiliin iyo wixii yaduufu calayhim wildaanu muqalladu qaabkaas ahay qoladan laakiin geedaha waxaa la waxaa macnaha tilmaamaha ku jira meesha ay joogaan waxyaalaha barwaaqada iyaga laftooda la siiyey geedkan sidriga la yidhaahdo oo laakiin aan qodax iyo dhul lahayn marka kuwaas geedahan iyo waxaas meesha iyo beera iyo arrimaha lagama sheekaynayn kuwaan bay ku dhex jirhaa fii sidrin oo makhduud nin reer baadi ah baa nebiga u yimid baa la yidhi calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay qur-aanku wuxuu ku sheegay geed geedaha wax dhibo ah una malayn mayn jannada geed wax dhibo ah inuu ku yaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam wamaa hiya or geedku muxuu yihi wuxuu yidhi waa geedkan sidriga la yidhaahdo maxaa yeelay qodax bay leedahay buu yidhi nebi allow markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi alayse allahu yaquul ma waan ilaahay dhihin fii sidrin makhduudin oo la qodax gura oo la qodax tirayba qodaxba lagu arag meeshii qodax ka soo bixi lahaydba xabad miraa baa ka soo baxaysa xabad miraa xabad miraa xabad miraha saas rawaahu ibn abi dunya waalxaakimu wasaxaaxah wawafaqahu dahabiy waa xadiidkan wey fii sidrin makhduudin ayay ahaadeen iyo wadalxin geedka mooska shajarat lmuus geedka mooska moos baa inagu iska dhana muus bale kaasi ku sugan yihin kaasoo manduudin laysduldul saaray la taxay geedku marka muuska ugu yaallo sida koronkorada oo isduldul saaran yihiin oo ku taxan yihiin isagoo dhan la kabyo saas bacduhaa fowqa bacdin saa isku wada dul saaran taasna way haysaan waa manduudin weeye la taxay min kor geedka hoostiisa ilaa korkiisa buu manduud saa loogu taxa iyo wadillin bay ahaadeen hoosoo mamduudin la taagay hoos joogto ah hadda waagu markuu baryo oo kale subaxii intaan qoraxdu soo bixin adduunkao dhan hoos baa haysta qorax ma jirha ma ogtaha meel kasta waa isku mid buur iyo geed iyo hoos wada camimay weeye saasoo kale magacun baa ka dhaxeeye hooskaasoo qorax bedelaysa aysan jirin bay haysaan leanna meeshaan jannada ah kullahaa waa iska hoos qoraxba kama jidho wadillin mamduud ilaa qur-aanka meel kale lagu yidhi laa yaruuna fiiha shamsan walaa zamhariira suurat linsaan bay ahayd xadiid baa odhanaya calayhi salatu salaam nebigu inuu yidhi jannada geed baa ku yaal kan gaadiid ka dheereeya saaran hooskeeda wuxuu u soconayaa miata caamin boqol sano laa yaqdacha isagoo weliba aan goynayn weli socda waqra'u in shi'tum wadillin mamduudi xadiid imaam bukhaari baa soo saaray marka mamduudintaasi waxa weeyaan waa hoos iska jooga qur-aanka meel kale waxaa lagu yidhi suuratu racd ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa sidoo kale iyana waa daa'im hooskeedu waa iska joogto hoos geeda bixiyeen iyo waxa ma aha hoos ilaahay si abuurayo meesha yaallo wey bay ahaadeen wamaa in biyey ahaadeen biyahaasoo maskuubin yaa la dareeriyey iska soconayo aan go-ayn biyaha go-an iyo biyaha maqan ma leh biyo iska joogtaa wey taasna waa haysaa wa faakahatin bay ku dhex sugan yihiin faakihadaasoo kaiiratin tiro badan taasoo laa maqduucatin mid go-aysaan ahayn walaa mamnuucatinna aan ahayn waay mid mamnuucayo la diiday adduunkan mirihiisu say u dhammaadaan u go-aan kuwa xagaaga iyo kuwa xilliga kale ee loo waayo ma aha laa maqduuca walaa mamnuucatinna maaha mid la mancinayo can axadin qofna la dhihimayo ka joog ha guran ha cunin qofka ahlujannaa laga celinayaa ma jiro xabad mir haddii meel laga gooyo mid kalaa ka soo baxaysaa lagu leeyahy waa furushin bay ku sugan yihiin firaashyaal oo marfuucatin la kor yeelay sarreeya firaasho jilicsan ee raaxa ah ee aad u sarreeya cirkaiyo dhulku say intay isku jiraan oo kale oo qiradooda iyo aad cajab badan yihiin ayay ku dex sugan yihiin baa lagu leeyahy sheekh ulus sheekha mufasirka weyn uluusiga baa waxa yidhi walaa tastabcid ha baciidsan haadaa arrinkan min xaysu alcuruuj waannusuul sida loo korayo firaashadaan haddii mar la yidhi waa furushin oo marfuucah iyo marka ka degiddooda iyo arrimahaas hala yaabin ha baciisanin falcaalamu caalamun aakhar caalamku waa caalam kale kaa qiyaasanaysa maaha fowqa dawqi caqlika caqligaada awooddiisa wax ka sarreeya wey dadka muuminiinta sida moollihiiba saa sariirtu ugu soo degaysaa adduunkaanaaba kuwa meel taa loo taabanaya la keena markuu damco inu ku fadhiiso markii kalena saasay kor waarisa wallahu calaa kulli shayin qadiir marka furush haddii la sheegayba dee meesha dumar baa iyo gogol iyo firaashyaal iyo jeedyaal yaallaan waxaa laga gartay dumar baa jooga haddaanba firaashyada laftoodaba dumarka mar baaba lagu idlaaqaayo wa furushin marfuucatinba in gabdhihii jannada looga jeedaba oo tafaasiirta kuwa ka mida saas ah innaa annagaa ilaahay wuxuu yidhi ansha'naahunna abuurnay inshaaa abuurid iyo dhalin abuurid iyo ahaysiin annaga ahaysiinay waa dumarka insha'naahunna ilaahay baa abuuray jannada dhexdeeda oo dumarkii waaweynaa oo adduunka joogay oo mu'minaadka ahaa dhallinyaraa laga dhigayaa qofkii muuqaalkiisu isbedelay quruxya shaxshax baa laga dhigaya ibnu cabaasku wuxuu leeyahay innaa inshanahunna inshaantu waaba gabdhihii aadamiyaadka ahaayee dumarkii waa weynaadayee abuurkooda isbedelay weynaadayee da-da gaaray baa abuur cusub loo bedelaya innaa inshanahunna inshaaa fajacalnaahunna waxaan ka ahaysiina ama ka yeelna jacalnaahunna abakaara ayaan ka haysa kuwa bikaarooyina saas baan ka dhigay ama fajacalnaahunna khalaqnaahunna waa abuurna abkaaran xaal yihiin oo markaa waa xaalaynaysa oo mar kastoo aswaajtooda iyo raggooda ay gabdhaha isku yimaadaan waan cusub yihiinoo waa abkaara curuban baan ka yeelna jamcu curub waa maxay kuwa mutaxabibaah kuwa jecel curuuban xaalayihiin kuwo macnaha mutaxabiba jecel sawjkooda raba caashiqsan kuwaasaan ka dhigna curuban baan ka dhigna curuban oo atraaban isku wada ayni ah ama isku wada da'ah iswada leeg iyaga iyo nimankooda iyo dhammaan kulligood waa soddon iyo saddex jiro weeyaan umu salama radia allaahu canha baa xaasaskii nebiga ka mid ahayde calayhi salaatu wasalaam nebigay weydiisay ilaahay hadalkiisaana inaa anshaanaahunna inshaaan fajacalnaahunna abkaara curuban atraaba marka wuxuu ku yidhi nebigu waa dumarkii adduunka soo dhintay iyagoo dumar waaweynah isbedelay indhahooda iyo muuqaalkooda iyo timahooda markaasaa weynaanka bacdi ilaahay wuxuu ka dhigayaa dad yaryar ee dhallinyaraha isku wada da-ah iswada la-eg ayaa laga dhigayaa curuba natraaba sidaas baa laga dhigayaa xadiid kalena waa isagii ahaa gabadhii weyneyd ee nebiga u timid islaantii weyneyd oo ku tiri rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari jannada inuu geeyo ku yidhi umu fulaaney jannada cajuuso ma gasho islaan weyn markaas iska oyday markaasuu yidhi u sheega geli ay mayso jannada gabadhu iyadoo sidaanoo kale ah oo da-odaa weyn ah cajuuso qof weyn ah ee ilaahay baaba yidhi innaa inshaanaahunna inshaaan fajacalnaahunna abkaanan yaryari ee dhallinyarnimaa lagu gelinaya marka liasxaabilyamiini baana u ahay siina ansha'naa haaulaa'i nisaa'i dumarka iyagaa waxaan u ahaynay oo u amaamunnay oo u abuurnay liasxaabi اlyamiin asxaabulyamiinka ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala hullatun guuto badan iyo jamaaco min alawaliinay ka ahaadeen asxaabulyamiinka wa hullatun guuto kalena min alaakhiriina kuwii dambe in badan waa ummadihii hore jamaacana waa ummadihii dambe waa ummaddii dambe ummadda nebi maxamed wey calayh isalaat wasalaam marka tan iyo tii hore laisku bushin maayo lanna tii hore saabiqiin baa laga hadlaya haddana asxaabulyamiin baa laga hadlaya labadaa qolo wan wanaagsan haddii la sheegay qoladii saddexaad oo kuntum aswaajan alaaa soo mahay qoladii saddexaad baa la tilmaamaya oo ah kuwii ahlunaarkaa wa asxaabu shimaali kuwa asxaabu shimaalka maa maxay liidashaa bay ahaadeen asxaabu shimaal waa wax liite fii samuumin bay ahaadeen dabayl kulul iyo wa xamiimin biyo daran kulaylkeedu shadiidulxaraara ah ayay dhexdooda ahaadeen iyo wadillin hoos dhexdiis bay ahaadeen hooskaasoo min yaxmuum ka ahaaday qiic madow meel gubatay balaaya ka dhacday qiica ka baxa qiicu hoos buu sameeyaa soo maha qiicyada iyo dababka la shida hoos hoosku hoos maaha fiican waa hoos gebigiisuba qiic ka yimid wadillin min yaxmuum ilaahu kaa magan halkaasay dhex fadhiyaan laa baaridin hooskaasi mid qabow maa hooska qabow baa lagu aqoon jira war qabowga aan istaagno hooska ina keena soo lama dhaho hoosku maaha mid qabow oo lagu raaxaysanayo walaa kariimin mid wanaagsan oo muuqaalkiisu qurux leeyahayna maaha waa meel hog iyo halaaka jiro wey hooska laba faa'iidoo leeyahay qabowna waa laga helaa kulaylka looga badbaado muuqaal wanaagsanna waa leeyahay kani midna ma leh qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi innahum iyow kuwan asxaabu shimaalkaayi kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika adduunka markii la joogay hadda ka hor mutrafiina ayay ahaaye waxay ahaan jireen mutrafiina ayay ahaan jireen munacamiina kuwa iska raaxaysa oo shahwaadka iyo waxay macaansadaan iska dabagala wa kaanuu waxay kaloo ahaan jireen yusiruuna kuwa daa'ima ayay ahaan jireen cala alxinfi alcadiim dembiga weyn dembiga dembiyaasha u weyn waa shirkiga waa gaalnimada cala alxinfi waa dembiga alcadiim weyn ayay iska daa'imi jire waxaa laga qaatay almudaawama cala almacsiya daa'imidda macsiya la daa'ima arrin daran inay tahay balaayo ah wa kaanuu waxayna kaloo ahaan jireen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa mitnaa markii aan dhimanno oo wakunnaa aanu ahaano turaaban ciid iyo carraya siigo iyo waciwaaman lafo markaan ahaano a innaa hanaga la mabcuuhuuna mayaa nahay kuwa la soo saaray waaba yaabe see ku dhici ka dhaawe bay iyagu leeyihin hannagoo lafo iyo baaba iyo boor noqonay iyo ciid mayaana la soo saarayaa hanaga awa aabbaa'unaa aabbayaasheena mal aabbayaashayadiina ma la soo saarayaa alwaluuna ee horreeyey aabbayaashayadii hore baaba-ay qarniyo hore dhintay iyana ma la soo celinaya qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam inna alwaliina kuwii horo awaliinta ahaa iyo walaakhiriina kuwii aakhiriintaaba hor iyo gadaal awaliin iyo aakhiriinba lamajmuucuuna weeye kuwo lasoo jamcinayo lasoo uruurinayo ilaa miiqaati yowmin yowm miiqaadkiis yoomkaasoo macluumin macluumo la yaqaan khalaa'iq oo dhan saabiqiin iyo laaxiqiin waa la soo shirinayaa maalin xisaabkeed ayaa loo keenayaa ilaa miiqaati yowm waa may maalin xisaabkeed baa la keenaya ma horumar iyo dibdhac midna ma leh waa maalin macluumahoo waqtiguu imaanayo kana hormari mayo kana gadaal mari mayo daalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmu mashhuud wamaa nu'akhiruhu ilaa liajalin macduud suurat huud baan kusoo maray uma intaa ka bacdi inakum idinku ayuha adaalluuna almukadibuuna kuwaan dhumay ee beeniyadow mukadibiintaadow la-aakiluuna waad cunaysaan min shajarin geed xaggiis baa ka cunaysaan shajarkaasoo min zaquumin ka ahaaday gaaladay hanuunka ka dhumay mukadibiinta bachiga iyo nushuurka beeniyadow geed la yidhaha shajaru zaquum ayaa ka cuntaynaysaanoo ka cunaysaan oo fii asliljaxiimi ka baxa inaha shajaratun takhruju fii asliljaxiim dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin famaaluuna waa buuxinaysaan minhaa geeddaa xaggeeda albuduuna buduunta caloolaha ka buuxinaysa geed xun weeye gaajada markay ka badato bay geedkaa beladaa cunayaan calooshaa markaa karays qof dharkaynka kuwa cunoo kale qaraarkiisa iyo kuleylkiisa calooshu markay kadhana fa shaaribuuna waa cabbaysaan calayhi hadda damiirkii tadkiir baa loogu celiyay calayhi baa layidhi markii dhaweytana famaaluuna minhaa minhaa baa loogu cesho waxa weeyaan marna bimacnaa shajar baa la milicsanayaa marna bimacnaa shajaratin halkaasaa taaniidka iyo tadkiir ka imaanaya fashaaribuuna baatin kuwa cabaya calayhi geedkaa dushiisa min alxamiim biyaha kuleylka meesha u dambeeya ka gaaray baad ku dul cabaysaan geedkii beladahaa ee kululaa markay cabbaa fashaaribuuna waa tiin kuwa cabaya waa cabbaysaan shurbalhiimi geela oonka meesha u dambaysa ka gaaray ee biyaha badan cabba ee oonku ka batay ee waxa weeyaan xanuun baa geelan ku dhacay xanuunkaasoo geeluusan biyaha ka wabxaynin waa iska cabaya ilaa caloosh ka dilacdo markuu cabbana oonkii ka bi'i mayo oo dhergo xataa xanuun noocaasoo geela ku dhacaa jira magac baa loo aqoon jira waxaad cabbaysaan shurbalhiimi geela xanuunkaas ku dhacay cudurkaas ee oonku ka batay cabbidiisa oo kale waxaa la yidhi ahlunaarka gaajaa lagu salladaya gaajo markay qabatay zaquumkaasi cunayaan geedka isaga alladii huwa kalmuhl markay caloosha ka buuxiyaan calooshu kadho oo gubtaan biyay u baahanayaan biyahaan bay cabbayaan mindhiciradaa jarmaya faqadaca amcaahum soo maynaan soo marin markaasay waxay cabbayaan shurbalhiim waa daa-un yusiibuhaa waa xanuun geela ku dhaco way iska cabbaysaa biyaha iyo darkay kula jidhaa faruuryaha iyo afka walaa tarwi mana cokanaanayso ma dhargey markaasaa waxaa la dhahayaa haadaakani haadaakani nusuulhum weeye martigelyadoodii weeye yowma addiini is abaalmarinta maalinkeeda martigelye iyo karaamo saana looga dhigay baa le karaamaa taalmada martigelyaa taalmada waa tahakum baa la yidhahda waaxaase cunaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala naxnu hanagaa khalaqnaakum idin abuurnay hadda waxaa laga hadlayaa ummaddii baa lala hadlaya koonka wax joogo o dhan naxnu annagaa khalaqnaakum idin abuurnay ayuhannaas dadow idinku aan jirin falowlaa tusadiquuna maa rumaysaan falowlaa tusadiquuna hal laa tusadiquun maxaydnaan la rumayn bacfiga iyo isu soo saarka maa rumaysaan allaha idinkoo aan jirin idin bilaabo oo idin abuuray idinkoo dhintay mid awoodo weeye inuu idin soo celiye falowlaa tusadiquuna afaraytum bal ka warrama akhbiruunii bay ka dhiganta maa waxaad tumnuuna aad ganaysaan manida iyo biyaha binu aadanka laga abuuro ee riximka iyo ilmagaleenka dumarka aad ku ganaysaan bal ka warrama a antum ma idinkaa takhluquunahu ma idinkaa abuuraya oo binu aadan ka abuuraya manidaas am mise naxnu annaga alkhaaliquun ah kuwa abuura biyaha daciifkaa ee manidaa ma idinkaa basharan sawiyan ma idinkaa ka samaynaya mise annagaa awooddayada binu aadan ka samayna oo ka suurayna markii la dhaho waxaan yaa abuuray allah bay dhahaya ilaa allahdu runba kama aha waa la xujaynayaa marka ilaahay wuxuu yidhi naxnu annaga qadarnaa qadarnay baynakum dhexdiina almowt mowdka iyo dhimashada dhammaan mowd baan idinku xukun ahlu samaa wa ahl alard shariif iyo wadiic madax iyo cayr qani shacab annagaa mowd idinku dhex qadarnay marka baynakum baa laga cabiray naxnu annaga qadarnaa qadarnay baynakum dhexdiina almowt mawdku waa idin dhexyaa cidow ka tegaya male waa u simantihiin wey aa mawd baa idin dhex yaalla idiin dhexeeya aa ka simantihin wamaa naxnu mana nihin bimasbuuqiina baa ilaah yidhi ya bimasbuuqiina bicaajiziina kuwa ka tabargabaya ama ka cajizaya calaa an nubaddila inaan bedelno amhaalakum idinkan la midkiin miaaladiin intay idinka idin halaagno qoom kale oo idinkoo kale ah oo kayrkiin ah oo ilaahay adeecaya inaan idinku bedelno kuwa ka cajisaya mani bimacnaa aayaddii bay la mid tahay in yasha yudhibkum wayaأti bikhalqin jadiid calaa an nubadila amhaalakum oo wanunshiakum idinkana aan idin haysino oo idin idinka abuurno idinka dhalinno fii maa shay dhexdi laa taclamuuna aydan garanay waxay ka dhigan tahay walasna caajiziina bicaajiziina ma nihin kuwa ka cajizaya hee an nunshakum inaan idinka ahaysiino idiin celinno idinka amaamudno fii maa shay laa taclamuuna abuur oo fii khilqatin oo laa taclamuunaha aydaan garanayn caqligiinu gaari karin dee xayawaanaad kale in laydiin bedelo laba midkoodba inta laydin kaxeyo laydin baabiyo ummad kaleba in la keeno waa awoodnaa idinka muuqaal kale in laydinka dhigo oo xayawaan kale laydiin dooriyana iyana waa awoodnaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad calimtum waa ogtihiin annash'ata aluulaa abuurkii hore macnaha an ilaahay inuu caddam idinkoo aan jirin idin abuuray idinkoo ahaa waxaan jirin ilaa insaanku wuxuu soo maray hal ataa cala linsaan xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura shay jiraba isagoo aan ahayn walaqad xaqiiqa calimtum waa ogtihiin an nash'ata aluula meni baa laydinka abuur calaqaa laga dhig mudqaa laga dhig maqal iyo indho iyo qalbiyaa laydin siiyey faloolaa tadakaruuna war maa xusuusataan ya falowlaa tadakaruuna fahal laa tadakaruun bimacnaa an allaha qaadirun calaa icaadatikum soo celintiinna ilaahay inuu awoodo aayaddu waxay la macno tahay aayaddii ahayd awalaa yadkuru linsaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yakun shay-a qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afara'aytum bal ka warrama waa xujo labaad maa taxrufuuna waxaad beeraysaan abuurka iyo aslaaxa aad dhulka hoostiisa gelinaysaan iyo dhoobada aantum ma idinkaa tasracuunahu abuuraho beera am mise naxnu annagaa azaaricuuna ah ma annagaa soo dhalina mise idinkaa soo dhaliya annagaa soo dhalina wey ilaahay baa soo dhaliya haddii aad oggolaateen inaannu soo dhalino midhahaan aad dhulka ku aasteen midho kale iyo geed inaan ka samayno soo dhalinay maxaa ku inkiraysaan qofkan markii la aasoo dhulka la geshay sidaasoo kale ilaahay inuu u soo celiyo isagoo sidiisia la soo celiyo maa uga daliishataan middaas ilaahay wuxuu yidhi low nashaabo haddaan doono la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahay zarcigan iyo dalagan meesha aslaaxan la geliyey xudaaman burbur waxaan nafac lahayn oo cidna wax tarayn oo halaagsamay taas baan ka dhigi lahay fadaltu markaa waxaa ahaan lahayd in tafakkahuuna ba ahaan lahayd kuwa yaaban kuwa yaabay oo yaaban tatafajacuuna xanuunsanayoo ka tiiraayeysan yaa wixii ay meesha geliyeen kharash iyagoo dhahaya wataquuluuna waxaad dhehi lahayd inna anagu la muqramuuna baana kuwa la qaameeyey lafihii faa'iide inaan hel iskaba dhaafin lafihii baa xataa iga baaba'ay waxaasoo abuuraan geliy waxaasoo kharashaan geliy beerta waxaasoo shaqaalaabaan geliy waxaasoo biyahabaan ku waxeey markaasaa waxaad dhihi lahaydeen markii wixii haddaan xudaaman ka dhino wax baaba'ay dee fadaltum tafakahuuna kuwa waxaa ahaan lahayd yaabano yaablati markaasaad dhihi lahaydeen innaa lamuqramuuna meesha waan ku khasaarnay waa nalaku qaameeyey waa ku baaba'na lafa iyo faa'iida midna ma hayno waxaa kaloo dhihi lahaydeen balle naxnu annagu maxruumuuna ayaanu nahay kuwa la xirmaaniyey risqiga laga xirmaaniyey wixii noo soo bixi lahaa iyo beerihii iyo dalagii waa nalaka xirmaaniyey afara'aytum bal ka warrama baa liyihi mar kale almaa biyaha alladi biyahaasoo tashrabuuna a cabbaysaan oo oonka idinka bi'iya a antuma idinkaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey min almusni daruurta yaa amse naxnu annaga almunziluuna kuwa soo dejiyey haddii maantao dhan daruuro agga agga kuu dhaafaan ma roob aadu ka keeni kadhaa hal dhib cid ka keeni kadhaa ma jiro meeshaas iska hehaabaysa iska maraysa deedna markii ilaahay curiyo baa biyuhu ka imaanaya ma idinkaa biyaha ka keena ma qof dhahayaa jira marka anaga ka keena wuu is ogyaha qofku ma jiro mise annagaa ka keena ilaahay baa ka keena subxaana wa tacaala waa nicmo kaloo la xusuusinaya walow nasha low nashaau haddaan doonno jacalnaahu waxaan ka yeeli lahayn ujaaja biyahaas waxaan ka dhigi lahayn milix dhanaan yaa aan la cabi karin oo beer lagu beeri karin oo dhana ah ayaan ka dhigi lahayn ujaajkaas falow laa tashkuruuna maa shukridaan fahal laa tashkuruuna rabbakum maxaynaan rabbigiin ugu shukrinay war rabbigiin baa ku shukridaan nicmadaa weyn idiin galay dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa waa la tilmaamayaa biyaha markuu cabo inuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii saqaanaa cadban furaatan biraxmati walam yajcalhu milxan ujaajan bidunuubina waxaa kaloo la yidhi afara'aytum bal ka warrama annaara dabka naarta allatii naartaasoo tuuruuna aa hursanaysaan aa hursataan dabka aa shidataan ee geedaha qoyan kala baxdaan bal ka warrama a antum ma idinkaa ansha'tum dhaliyo abuuray shajarataha geeddeeda am naxnu mise annaga almunshi'uuna ku abuuray mise annagaa geedka abuurnay laba geeda waxaa jira carabtu isticmaali jireen labadaa geed dab baa laga dhaliyaa culimada qaarna waxay leeyihin geedahoo dhan baa dabka laga dhalin karaa geedkan qoyan oo biyaha leh oo aan qalalnayn baa laan laga goynaya mid kalena laan kalaa laga goynaya meel baa saa inta fantax looga sameeyaa laisku xurbinayaa dab baa wah laga siinaya waxaan meel kasta dee dab laga helaya ma jirin oo meel kasta wax la daaranaya dab laga helayo geedo qoyanoo laysku xurbiyey baa dab laga laga samaynaya magad mayaa la dhihi jira geedahaasaa dab geedahan idinkoo meel iska maraya dab markaa u baahataan ilaa dabku waa waana khatar waana loo baahan yahay haa waxaasoo dhan waxa wax lagu isticmaalayo waa wax dabkaas la soo mariyey oo wax lagu karsanayo wax lagu samaynayo ma idinkaa geeddeeda sameeyey mise annagaa samaynay ilaahay wuxuu yidhi naxnu annagaa jacalnaahaa ka yeelnay tadkiiratan baan ka yeelnay naartan adduunka xusuus baan uga dhignay naarta weyn ee aakhiro jidha ee naaru jahannama ah middan kulaylkeeda markuu qofku arko inuu middaa kale ka baqo xadiidku wuxuu odhanayaa dab dabkiinaan aashidataan binu aadanow waa hal gobol oo ka mid a toddobaatan qaybood oo jahanamo kulaylkeedii loo qaybshay mid ka mida wey weliba waxaa lagu leeyahay lasoo qabojiye intaasoo jeer badda lasoo mari saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuulallah in kaanat lakaafiyatan yaa rasuul tan baaba dadka naar iyo cadaab ugu filan adduunka joogta wuxuu yidhi nebigu innahaa fudilat calayha bitiscin wa sitiina lixdan iyo sagaal la-eg baa lagu darayaa oo mid kastaa tan kulaylkeeda oo kale la-eg yahay bukhaari muslimba waa wariyeen imaamu maaligna waa wariyey xadiidka naxnu jacalnaaha tadkiratan ayaan ka yeelay iyo wa mataacan manfaco iyo raaxaysiin lilmuqwiina kuwa musaafiriinta dad musaafira meel iska degay dab ma haystaan markaasay halkan inta ku yaacaanoo laba geed laga soo gooyo oo laisku xurbiyaa dab laga shidaya marka u raaxayn lilmuqwiina waa maxay lilmusaafiriina wey kuwa musaafiriinta ayaa loo raaxaynaya ama manfaco looga dhigaya ee kuwa meelnagi waxaa laga yaabaa inay iska haystaan dabkoodii naxnu jacalnaaha tadkiratan wa mataacan lilmuqwiin intaa markii lasoo sheegay qudrada ilaahay adiladii lagu garanayey waxdaaniyadiisa lagu garanayey oo laga dhex tusay insaanka dhexdiisa iyo nabaadka iyo biyaha iyo dabka layna ka dhex tusay hadda ilaahay rasuulkiisa wuxuu amraya calayhi salaatu wasalaam inuu allaha waaxidkaa oo qahaarkaa u tasbiixsado waxaa la yidhi fasabbix tasbiixso oo nasah bixamdi rabbika xaalaa ku maranta rabbiga xamdigiisa alihi alcaiimi weynaa ya fasabbix bismi rabbika rabbigaa magaciisa allihi rabbiga alcaiim dee nasah weeyaan gaaladu waxay sheegayaan oe ilaahay ku sheegayaan tilmaamaha xuncuna waxaasoo dhan ilaahay ka nasah maxay ka dhigan tahay subxaana man khalaqa haadihi alashyaa biqudrati wa sakharahaa lanaa bixikmati subxaanah ma acdama sha'na wa akbara suldaanah marka taasna sidaas baa markaas loo amra fasabbix bismi rabbika alcadiim darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu biاsawaab